bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sannadka labaatan siddeed iyo toban ku soo dhowaada bandhigga waraysiyada raadiyo muqdisho barnaamijka muddada saacadda ah haddii allah awoodda lihi oo oggolaado ee aan hawada ku wada jirno waxaa inoo farsamaynaya maxamed cabdi khalaf qodobada aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah magaalada berdaale oo caawa lagu mashquulsan yahay ilaa iyo maanta gabarh mucjiso ah oo dadka deegaankana ka mid ah oo gabadhaasi weliba hawl kasta ama guri kasta oo ay gasho uu dab ka kacayo waxa kale oo la sheegay inay gabadha caafimaad ahaan ay aad u fiican tahay oo ay howlaheeda kale balse ay korkeeda dhimbile ka boodboodayaan taliyaha saldhigga berdaale ayaan waraysi idinkaga hayaa xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhinaca beled xaawo iyo mandheerana waxaa maanta ka dhacay kulan bilow ah oo labada maamul ee labada magaalo ee mandheera iyo beled xaawo ay kulankaasi uga wada hadlayaan xaalado kala duwan bilow ayuu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo ayaan goor dhoweed la xidhiiray oo aan waraysi idinkaga hayaa waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo inta aan ku guda jirno barnaamijka aanse horay u golee ku bilaabee magaalada baydhaba waxaa ka tegey gabar xanuunsaneed oo markii hore caafimaad qabtay gabadhaasi waa xaas carruur ayay leedahay waxaa lagu arkay mucjiso ka bilaabatay gabadhaasi in korkeeda uu dab ka kaco wax allaale wixii ay markaasi ama gurigii ay ka soo baxday ama gogashii ay taabataba uu dab qabsanayo gabadhaasi waxaa sida warar aan ka helay magaalada baydhabo ay ii sheegeen waxaa laga waday magaalada baydhabo oo weliba dhinaca lugta lagu waday ilaa dhowr guri oo baydhabo ka mida oo kala duwan ayaa gabadhaasi la geeyey markii guri kasta ay ka soo adeegato ay ka soo baxday iyo kuwa deriskaba waxaa ka kacaya dab qabsana een korkeeda ka baxaya wararka qaar ayaa waxay ii sheegeen in gabadhaasi ilaa magaalada berdaale ay lugeynaysay oo dadkeeduna ay la socdaan hadda waxa ay ku sugan tahay meel ka baxsan magaalada berdaale oo gurina aan u dhoweyn oo cidlaha laakiin dadkeedu waa ay la joogaan waa ay caafimaad qabaan taliyaha saldhigga berdaale ayaan arrintaasi bal si inta ka runaya inta kale aan u kala ogaano ayaan la xidhiiray ninka lagu magacaabo ibraahim roobow oo loo yaqaano canjeex waana korneel ka tirsan ciidanka booliska saldhigga berdaale ayuu joogaa waxaan weydiiyey marka hore bal waxaan la sheegaya waxaa ka jira
gabar soomaaliyeed oo dawladan berdaal ku dhalatay nin reer baydhaba qabay ayaa maaragtayey oo xaas ahayd baa mucjizo ilaahay lay keenay oo qof bili aadana lagu eedayo aan jirin meeshaa baydhaba ay deganayd meeshaasay kasoo qaaday muddo afar maalmood baydhaba maaragtay gurigii ay joogto maaragtay ay deganayd ayaa gubisha ay ka kacdeen holac bilowday gubisho bilowday waa la damiyey guriga siga waa laga raray guri kale la geeyey sidii oo kale saddex guri marka baydhabo ka gubateen ayaa maaragtay baydhabo berdaalo la keenay berdaalo saddex guri shalay ugu dambeeyey laba guri midna basbeelay midna waa la damiyey daraadna guri baraaka ee gubtay asigana waa la damiyey gabadhaa iyada ilaahay ha ka qaado mucjizo aan la yaabnay inta adduunka aan joognay iyo inta aan ka warhayno mucjizo dhacday maaha qaabka waxa gabadhaas gubashadaas iyo holacaas marka iyada dareento waxoogaa culeesaa soo fuulahayaa kadib waxoolaa ka boodayaa wuxuuleeya marka waxay ku dhacayaan maaragtay muski meesha ku yaalla ama guryihii alaabtii gobishii wixii bay ku dhaceen holaca kaca guriga ugu dambeey shalay galabtii kow iyo toban saac markii ayadu gubtay ma garatay waa gartay
marka insha allahu tacaala arrintaa iyada mid ilaahay maqaadiirtiis ee nin kastoo islaam oo arrintaan maqlin ilaahay u bariyo kaalmo bili aadami gabadhaas u baahan ayaa maaragtay nala joogta degmada berdaalan arrintaas hadda taallo oo maanta oo dhan ilaa qur-aan le sida loogu wada ilaa iyo waktigaas wax isbeddelana ma hayno ma garat waa gartay marka iyadu waa sidee xaaladeeda caafimaad maadaama waxaan ay wax mucjisaa ay u eg yihiin iyadu xaaladeeda caafimaad waa sidee culays yar ayaa soo koraya baa tidhi qaabkay noqonaysaa xilligaas gabadha marka inta culeyska marka culeyska soo koraya nafteeda miirkeeda iyo caqligeeda isma bedelayo waxay kuleedahay ilaahay baa iyaalayn mucjisadan caafimaad ahaan markii aad fiiriso wax caafimaad daree kama muuqato wax naxdana kama muuqato qof maskaxdiisa tamaam aho maaragtay mucjisadan ilaahay kusoo dejiilay ku dhacday dhuxulaa ka boodayaa dhuxulihii boodaan meesha ku dhacan waa goban haddii ay dahay waa gubani gubin haddii kasoo kacdo way gubanaysaa guriga haddii kasoo adeegato oo wax kala soo baxdo waa gubanayaa marka gabadhaas walaba macaan arrin mucjizo aan la yaabnay oo muslimka oo dhan in la ogaado la rabo oo ilaahay u bariyo kaalmo bilo aadamna waxay u geysan karaan loo geysto wixii maaragtay loo qaban karo loo qabto un baan arkaynaa moogi wax oo aan hadda gabadhii caafimaad ahaan oo laga dareemayo ma jirto ma garan
waa gartay marka waxaan u fahmay in ayada jirkeeda iyo dharka ay xidhan tahay iyo xataa waxaa la ii sheegay in mobile ay isticmaalayso intaasi oo dhanbe ma gubanayaan laakiin haddii ay guri gasho ama ay meel gasho oo ay ka soo baxdo ayaa halkaasi dab ka dhalanaya oo aan saasaan u fahmay
sidaas wey walaal sidaas wey wixii adduunkeeda hataa dabka gubanaya deebkeeday ka daminaysa iyaga kudheeda
dabka iyada qudheeda wax ka daminaysaa haa dabkii marka meeshaay joogtay guriga dab ka kaco ama meeshaay u dhaweyday dab ka kaco waa dad wax daminay ku jirtaa waa gartay taliya ibraahim maadaama aad tahay taliyihii berdaale saldhigga booliska gabadhuna ay reer berdaale tahay waxaa la ii sheegay in dhibkan uu uga soo bilowday magaalada baydhaba marka ilaa intee baa la soo waday gaari kolley lama saari karaa la yidhi
gabadha badgaale markay imaanaysay gaari bay ku timid gaarigii hadde insha allah waxba muusan noqon barnaamijkana baydhaba ka bilowday marka afar maalmood baydhabo marka xaaladeeda sidaas ay ku sugnayda waalidiinteedana meesha deganiyada ay soo wadeen meeshiiba la keenay haddana barnaamijkii baydhabo ka bilowday weli waa sii socdaa oo ma harin oo maanta waxba ma dhicin wax qur-aan baa la saareeyay meel baadiyaa la geeyey marka barnaamijkeeda saas weeyo oo gaari ay ku timid berdaale
taliya laakiin warar baa ii sheegay in aan gaari xaggaasi looga soo qaadin oo ay soo lugayso arrintan laga baqayo oo maadaama ay baydhabo ka bilaabatay laakiin aan ka gudubne waxaa hadda culummadu maxay sheegayaan diinta haddii aad la kulanteen ama ehelada ama qaraabada
horta waxa weeye barnaamijkan nin kasta oo muslim ee loo sheego wax argagax le wey ma garat
waa gartay nin kastoo loo sheego argagax argagaxuu leeyahay culimmadii wax aan diinkaas ahayn oo hayan male marka wax lagu sheegay oo de qof wax ku sheegi kara male rabbigii abuurtay unba wax ku sheegi karaa qof kale wax ku sheegi kara male marka isaga la barinayo wax tasawuga hadilaahi jamiica la yiri bal diintiisana la qabsanay wax kale la qaban karo oo bini aadam qaban karo maba jiraan waa gartay waxaa la sheegay in maadaama meeshii dab uu imaanayo maxaad uga diyaar garowdeen haddiiba uu dhaco waxaan ugu diyaar garownay in meel dabka ka kaco dariska gaarayo magaaladii saameynaya inay maaragtay gabadhii ay tegin oo meel banaana oo markaas xagma ka helaysa un in meeshii gabadhii lagu hayo unba hadda aan ugu diyaar garownay marka ma kaligeedaa joogta mase waa lala joogaa oo waa lala fadhiisan karaa waa lala macaamili karaa waa la salaami karaa bal wax yar arrimahaas ka waran
waa lala fadhiisan karaa waa la boodan karaa waa loo tegi karaa wax il ilmaheeda iyo dadka ehlideeda iyo waalidiinteeda ay ku dhex jirtaa saameyn gal kuma leh waa wax iida keliya ku kooban weye aad baad u mahadsan tahay taliye marka waxaan ku leeyahay dee nin kastoo islaam ahoo oo idaacaddan dhegeysta waa ila soo xiriiri karaa waan i weydiin karaa wix macluumaad eh wixii meeshay ku dambaynayaan iyo meesha maaragtaye insha allahu tacaala anigoo ka faa'iidaysanay waraysiga aad iga qaadaysa ka faa'iidaysanay nin kastoo muslim ah oo oo warbaahin ha ahaado waa isoo waraysan karaa meesha ku dambeeyaanna maaragtaye ilaa iyo waktiga ugu dambeeya ay gaareen sidai ku dambaysan waan u sheegaynaa insha allahu
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliska ee berdaale cornel ibraahim waxa uu ahaa cornel ibraahim oo iigu warramayay qadka taleefonka waxaan lagu nanaysaa anjeex ilaahiyna ha ka qaada gabadhaasi dhibka haya toddobaadkii u dambeeyey xuduudda u dhexaysa magaalada dhulka soomaaliyeed ku taalla ee beled xaawo gobolka gedo iyo magaalada mandheere ee ka tirsan kenya waxaa ka taagnaa caqabado taas oo duruufo badan ay dadku magaalooyinkaas ay u kala gudbi jireen dhinaca ganacsiga iyo horumarka adeegyada kalena ay kala isticmaali jireen haddaba kulankii ugu horreeyey maanta waxaa xuduudda ku yeeshay maamulada labada dhinac ee soomaaliya iyo kenya oo ka socda labada magaalo kulankaasi kadib ayaan guddoomiyaha gobolka gedo mudane maxamed maxamed maxamed ayaan qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan meel aan ka fogeyn halkii uu kulanku ka dhacay waxaana uu iiga warramay bal wejiga koowaad ee wadahadalladan iyo waxyaabaha la isla soo qaaday
bismillahi raxmaan raxiim dhinaca xuduuda degmada dalxaabo baryahan xoogaa laga soo bilaabo sagaalkii bisha saddexaad ee hadda aan ku jirno ilaa hadda xoogaa tension u dhexeeyey labada magaalo ee mandera oo dhinaca kenya iyo dhinaca buuraxa oo soomaaliya ayaa jiray tensionkaas ama xoogaa islaam la-aan ka yara jirtay xalinteeda unba shiran maanta ka galnay ujeedaduna waxay ahayd adugu saddex qodob baa muhiim noo ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in aan abuurno isfaham ee dhinaca maamulka ah maamulkaas oo wakiil ka ah dadka bulshada degmadaas ku nool waxay noqon lahay dhinacan soomaaliya iyo dhinaca kaleeto ama labada gobol ee madera county iyo gobolka dedo kulanka waxaa ka qayb galay waxay ahaayeen labada maamul degmo iyo gobonorka mandera iyo gudoomiyihii gobolka awalan wuxuu ahaa wada shaqayn inaynu helno oo marka horeeto aynu bal isla garano inaynu wada shaqayno kulamo joogtaana aynu samaysano wixii dhiboo jira ama imaada hadday noqon lahayd dhinaca security-ga hadday noqon lahayd maadaama meesha xuduud tahay dhinaca trade-ka iyo ganacsiga iyo adeega ka dhexeeya labada community ee labada dhinac kala degan oo dad walaalaha oo sina aan u kala maarmin noloshoodana isku xiran tahay ay tahay in aynu xiriir fiican oo ka bilowda maamulka ilaa bulshada una adeega danta gudin anagu degan aan ku abuurno oo isfahana arrintaasi waa ku guulaysanay isfahankaas insha allah waxaan jecelnahay su u bilowday in joogto uu ahaado kulamo joogta oo weekly ah weekii mar iyo mid kasii weyn oo original oo adigu lixdii bilood ama saddexdii bilood na mar insha allah aynu isugu nimaano taa waxay ahayd qodob aan islahayn muhiim u ah dhinaca wadashaqaynta labada maamul qodobka kale wuxuu ahaa dhinacan xuduuda iyo gudbitaanka in iyada naftigeeda aynu isla qorsheyno oo si uusan xadgud ugu imaanin dadkuna aysan ugu qaldamin maadaama dadku uusan kala maarmaynin in la helo wakti cayiman oo dadku meesha ay geli karaan iyo wakti ay kasoo bixi karaan iyo wakti aan loo ogolayn inay meesha galaan taana inaan isla cayino qodobka saddexaad waxaan isleeyahay oo inta badan aynu ka hadlaynay wuxuu ahaa qodobkan darbigii ama siligii meesha laga sameynayay oo xuduudda iyo dhibaatada uu bulshada ku hayo dhisidiisa marka taa un qodobadaa unba asal ahaa kulanka kulanku waa markii ugu horeysay insha allah waqtiyo badanna waa sii kulmaynaa waxyaabihii hadda aynu ka wada hadalnayna kolley dhamaystirkooda weli waa ka ballansannahay marka hawshaasa guud ahaan haddaan soo koobo iyo ahaa ujeedada kulankaas
waa gartay maadaama aad guddoomiyihii gobolka aad tahay siyaasaddii ee dalkana aad wax ka og tahay arrimaha derbiga dibba aan u yara dhignay kuwan qaabkay u kala fulayaan kuwee ugu horeeya qodobadan u horeeya
walahi wax un hadda horeeya iyo wax dambeeya ka sokow waxaan isleeyahay haddii uu isfaham imaado wax kastaba waxay soo hoosgelayaan isfahamkaasi oo abuuri doona insha allah jawi wada shaqayn iyo wax kasta oo dhiba oo imaado in laiska kaashado haddii ay noqon lahayd dhinacii securityga iyo wada shaqayntii haddii ay noqon lahayd macaamilkii labada magaalo oo noloshooda isku xiran tahay ganacsigii baa isku xiran adeegii kale oo bulshadaa isku xiran waxbarashadii baa isku xiran shaqooyinkii kaleeto yaa isku xiran hadday noqon lahayd caafimaadkii naftigiisa baa isku xiran marka macaamilka bulshadu sidii la rabay inay u socoto dadkuna aysan ku kala maarmayn waxay ku xiran tahay isfahamka iyo wada shaqaynta labada maamul taa marka hadday hagaagto waxaa kaloo dhan insha allah taa unbay soo hoosgelayaan laakiin wada shaqaynta iyo xiriirka haddii meesha uu ka baxo caqabado fara badan ayaa imaanaya caqabadahaas oo laga dhaxlayo waxyaabihii hadda dhacayay marka waxaan isleenahay haddii aan ku guuleysano in la wada shaqeeyo oo isfahamkaas u abuurmo waxyaabahan kaleeto o dhanna waxay soo hoosgelayaan
waa gartay gudoomiye marka waa bilow kulanka sida aad adiguba xustay ma laga yaabaa haddii aad wax kasta aad isla soo dhiraandhirisaan in ugu dambeyntii ay marjac dib ugu laabanayso dowladaha aad ka soo jeedaan soomaaliya iyo kenya
maamuladu sidoodaba waxaan isleeyahay anigu markaan ahay guddoomiyaha gobolka waxaa jira guddoomiye degmo guddoomiyaha degmadu wuxuu accountable u yahay ama mas-uuliyadiisa ama go-aamadiisa ay hoos tagaan gobolka gobolkuna wuxuu hoos tagaa wasaaradii arrimaha guduhu hoos tagaa heer maamul goboleed ilaa heer dowlad dhexe yusaasi socdaa ilaa meesha ugu dambaysa go-aanka ugu dambeeya uu leeyahy madaxweynaha soomaaliyeed marka mas-uuliyad ahaan anagu naftiga iyaga waxa aan gaarayno ama boosishinka iyaga ma aha mid aan garan weynay waa wax ku xiran nidaamkii dawladda iyo systemka marka wixiina quseeya oo markaa de hawsheedaan oo fulinaynaa wixii kaleetana de xukuumaddaa nala leh marka ma ahan dad taladooda u madax banaan ma nihin talada iyada iyo go-aamadanadu waa kuwo dawladeed wey taasaana dadka ku matelanaa taasna de xukuumadda unbaa go-aanka ugu dambeeya markaan la socodsiino ama wada shaqayntu sidaasay iskugu xiran tahay marka ma aha go-aanun anagu keliya wadan deris aan ka qaadanan ayaguna umadooday ku xiran yihiin annaguna taayadaan ku xiranna wa waa gartay marka guddoomiye dhammaan qodobadan aad aad isfahamka ku abuurteen oo labada maamul mandheera iyo beled xaawo aad isku keenteen maadaama uu bilow yahay ka aragti ahaan maxay idiin ballan qaadeen mas-uuliyiintii aad la kulanteen in ay arrimaha qaarkood kuwa dib loo dhigay iyo kuwa hadda rajo intee leeg ayay ka muujiyeen
wallahi waxaan isleeyahay rajo aada u fiican iyo weji furan ayaan kala kulannay aadna waa ugu ammaanayaa maamulka gobanarka oo dhinaca mandera kenya oo dhab ahaantaan isleeyahay nin mas-uula oo shaqada uu hayo aqoon fiicanna u leh daris wanaaga iyo waxa dadku ay kala mudan yihiin iyo inay dadku kala maarmin aada u dareensan aadna waa ugu mahadinayna insha allah sidii wanaagsaneyd ee isfahamka ahayd aynu arrimahaan iskula meel dhignay waxaan isleeyahay already waxaa noo bilowday wadahadal wadahadalkaas oo wixii aanu ka wada hadalnay inaynu isla fahanay wixii aynu ka wada hadlayna dhamaystirkooda aan ka ballanay dhabahaantana meesha aan u soconno iyo meesha ay socdaan ay isku mid tahay marka taa waxaan isleeyahay wada shaqayntaas hadda bilaabatay hadday sii socoto wax kasta oo caqabada ama daruufaha oo jira waxaa lagu xallin doonaa insha allah islaamka dhexdiisa marka xalkuna waxaad moodaa inuu taa ku jiro marka intii badneed waan iska fahamay wax hadda caqabada oo weyn oo taagan oo aan isleeyahay waxay caqabad ku noqon karaan wadahadalkii iyo waxa socday insha allah ma jiraan wax kastoo insha allah soo baxana waxaan isleeyahay wadahadal iyo isfahan inaynu insha allah ku dhamaynaan aada u rajaynaya gudoomiye maxamed maxamed bal dhinaca kale xaalada guud ee gobolka abaara ayaa jiray dhibaato ayaa taagnaa xataa meelaha qaar waxaa laga sheegayaa in cuduro bal iiga waran xaalada guud ee gobolka gedo
guud ahaan waxaan isleeyahay xilliga lagu jiro waa xilligii roobka xilligu hadda bilaaban lahaabuu ku jiraa xilliga roobka bilaabanayo gugara waa kulayl fara badan iyo abaaro iyo dhul badan oo iska jiraa laakiin hadda un abaartii hadda waagi dhaweeto na soo martay oo kaleeto hadda khayr dhaanteeda saasa ma jiraan laakiin daruufaada dadku way ku sugan yihiin marka insha allah laakiin waxaan aada u rajaynaynaa xilligii roobku waa soo dhowyahay ilaah idankiisna roobkaas inuu imaado yan aada u rajaynaynaa marka insha allah waa wax hadda daruuf adag oo dhinaca abaara ah oo hadda un saa usii jirta ma jirto guud ahaanna amnigu aad buu u fiican yahay marka waa jawiga gobolka waxaan isleeyahay waa waa meel fiican buu marayaa
kaasi waxa waa guddoomiyaha gobolka gedo mudane maxamed maxamed maxamed isagoo ku sugan gedo ayuu qadka taleefonka iigu warramayey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan waxa uu maanta magaaladan muqdisho uu tababar ugu soo xiray garsoorayaal oo markaasi barnaamijka ay baranayeenna waxa uu ku saabsanaa ilaalinta xorriyadda hadalka garsoorayaashaasi ayaa waxa ay ka socdeen gobolkan banaadir iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dalka ka jira gabagabadii guddoomiye yariso waxa uu yidhi
garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha iyo bahda saxaafaddaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo tababarkan oo maanta idiin soo gabagaboobayo muddo laba cashana idiin socday oo runtii ahmiyad gaar ah leh markaan wasiirka warfaafinta ayaan unesco waxaan kala shaqaynay sidii loo qaban lahaa tababar noocan oo kale ah oo garsoorayaasha iyo maxkamadahaba iyo bahda warbaahintaba laysu fahmi lahaa marka runtii muddo laba casho ah in unesco dad qubarana keento uu ku jiro cabdiraxmaan koronto oo labadaas maalmoodba aad ka faa'iidaysataan iyadana waxaan aada idinkaga mahad celinayaa wakhtiga iyo juhdiga aad geliseen arrimaha muhiimka ah ee aad isweydaarsateenna waxay u baahan yihiin hadhow in la dhaqangeliyo runtii soomaaliya walow waddanku weli muxuu ahaa muddo soo maray dhibaatooyin fara badan haddana waxaan aaminsannahay waddamada africa ugu horeeya inaan nahay dhanka xoriyatul qowlka intaas waxaa sii dheer in dastuurkeenna qodobka siddeed iyo tobnaadba uu qeexayo in xorriyadda hadalka iyo fikirkaba inay tahay wax waajib ah qof kastoo muwaadinana oo xaq u leeyahay sidoo kale wax walba oo haddana xuquuq ah waxaa la socota waajibaad iyo mas-uuliyad u baahan in iyadana la fiiriyo qof kastoo xaqiisa wuxuu ku egyahay inta uu ku xadgudbayo xaqa qof kale marka idinka garsoorayaal iyo xeerilaala aadaa nooga badaysaan arrimahaas laakiin haddana in la fahmo caqabadaha iyo ciladaha ay suxufiyiinta soomaaliyeed ku shaqeeyaan lagana wada shaqeeyo sidii arrimahan oo kale markii maxkamadaha yimaadaan loogu heli lahaa dad experts oo fahamsan arrimahaas iyaga ah oo warbaahinta waxaan kaloo aaminsanahay in maxkamaduhu aysan aysan jirin kaysas fara badan oo noocaan ah oo aada moodaba soomaalida inta horeba wixii hadal laisku yiri in hadal lagu soo xalliyo oo maxkamadaha wax soo gaaro ay aada u yar yihiin laakiin haddana loo baahan yahay dad garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal si dhow ula shaqeeya bahda warbaahinta islamarkaana la isfahamsiiyo waxyaalo badan oo soo hoosgalayo oo ka mid tahay human rights waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo muddana annaga waxaan kusoo dhex jirnay in arrimahan media lowga sidii lagu heli lahaa oo xeerka saxaafadda oo runtii hadda soo maray xeerar kala duwan haddana markaan wasaaradda imidna isagoo xeerkii horey loo ansixiyey haddana aan isku daynay bal in dib weegis lagu sameeyo annagoo ka tarjumayna cabashooyinkii saxuufiyiinta markaas qabeen ujeeddadana waxay ahayd bacdama xeerkii la rabo in lagu dhaqangeliyo inaan ka shaqeyno in bahda warbaahintu xeer ay ku qanacsan tahay si dhaqangelkii noogu sahlanaado oo labada dhinacba uusan dhib uga imaanin hadhow maxkamadihii aysan interpretation iyo fasiraad kale u gelin waxaan isku daynay juhdi gelinay wada tashi inaan la sameyno saxuufiyiinta ka dhaadhicinno ilaa sidai ay waxu rabeen ugu soo darsadeen xeerkiina uu noqday mid lagu sameeyey dib-eegis iyadoo la tixgeliyey dhammaan cabashooyinkii saxuufiyiinta soomaaliyeed waxaa kaloo la tashiyadaas aan la galnay hay-adaha caalamiga sida unesco kale human rights watch iyo hay-ado caalami ah oo bahda saxaafadda ka staacidayay intaasna waxaan u sameynayn waxay ahayd in xeerku noqdo mid international standard ah oo la jaan qaadi kara caalamka sidaas daraaddeed waxaa muhiima in garsoorayaasha iyo ay ka faa'iidaystaan khubarada unesco ay tababarkan iyo wixii laga faa'iidaystay dhaqangeliyaan sidoo kale xiriir fiican la sameeyaan hay-adahaas unesco iyo warbaahintaba si aad u noqotaan dad expert ku ah arrimahan oo fahamsan hadhowna xal u heli kara kaysiska markay idin soo gaaraan in sida ugu habboon xal loogu helo waxaa mar kale uga mahad celinaa unesco oo runtii muddo ka soo shaqaynaysa arrintan waxaan rajaynaa in in tababarkan uu noqon doono mid bilow ah kadibna ay jiri doonaan kuwo joogto ah iyo in loo bilaabo discussion ay wada galaan garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha iyo bahda saxaafadda naftirkooda oo ay si fiican isku sii fahmaan si ay u sahlanaato in xorriyatul qoolku uu yahay wax la wada ilaaliyo ciddii ku xadgudubtana la marsiiyo nidaam oo keeni kara mid cadaalad iyo sinaan intaba ku jirto marka mar kale waa idiin mahad celinaa waana ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan oo maanta tababar u soo xidhay qaar ka mida garsoorayaasha gobolkan iyo maamul goboleedyada dalka ka jira isla wararkii gobolka banaadir ayaynu ku jiraaye guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir mudane basma caamir waxa ay maanta kormeer ku samaysay iyada iyo xubno kale oo ka mid a qaybaha farsamada ee gobolka dhowr jardiino oo ku yaala muqdisho haddaba socodkaasi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka waxaa qayb ka ahaa agaasima ku-xigeenka howlaha farsamada ee gobolkan banaadir ninka lagu magacaabo bashiir shombashuute qadka taleefonka ayaan kula xiriiray isagoo muqdisho jooga waxaana wax ka weydiiyey bal goobaha nasashada ama jardiinooyinka ay booqday guddoomiye ku-xigeenka
bismillahi raxmaan raxiim cabdillahi gemiye hadda waxna warkaasi ah waxaan booqanay taalada weyn ee iswaacil waxaan booqanay baarlamaankii hore oo dayaxtay kuwadno asagana biraha qeybta biraha dadweyneynka iyo dalka ka daafsan saddexdaas qeybood ayaan haddii anigu iyo maa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada
waa gartay marka maxaa ku soo aragteen maadaama adigu aad tahay howlwadeenkii hawsha ka waday iyo qaabka aad wax u qabateen
waa qanciyey maadaama aniga aan agaasimi ku-xigeenka howlaha farsamada qaybta dhismooyin gobolka banaadir aan ahay waxaan ku qanciyey ahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dad maxaamir sakeyti oo aan waday waxaan ku qanciyey ahay qaabkii aan wax u qabtay maadaama itus iyo taabsi ay ahayd waa soo qanciyey taalab taalab fl waa aragtaanba sida ay magaalada gudaheedu soo celisay taas oo ayagana aan sidoo kale aan ka dhignay banjirka daahsoon dayaxtir rabusulaan ah iyo ekas baarlamaankii hore oo biraha isagana aan u qurxiyayno haddana waxaan ku tala jirnaa inta dhiman ay jirtiin ee gobolka banaadir inay ka dacdiri doonto maamul gobolka banaadir waaga howlaha farsamada howlaha guud gobolka banaadir waa gartay marka muddo intee leeg ayay idinku qaadatay saddexdan jardiino daljirka dahsoon s y l iyo x baarlamaan muddadii aad wadeen
waxay nagu qaadatay muddo shan iyo toban maalmood ah hadda waxaa noo dhiman x baarlamaan aan birihii aan qurxihayno labada jardiinoo kale waa dhamaynay jardiinka yariiska oo asagana guduudka oo ku yaalo x baarlamaan hortiisa oo asagana aan dayax tirnay haddana waxaan kusii jeednaa qaybaha kale oo dadweynoyinka guddoomiyahana saas ay igula soo kor meera maanta gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir arrimaha bulshada
maadaama ay bilic soo celin ay ka mid yihiin jardiinooyinka haddana kuwa idinkuga horeeya ee aad doonaysaan in aad dayac tirtaan xaggee bay ku yaallaan waxay ku yaallaan xilkas madbacadii horo dadweyne ku taalo waxaa jirto kilomitr zero waxaa jirto jardiinada ku taalo sida liidoo kale jardiinooyinka adiga taariikhiga ee gobolka banaadir oo dhan ayaan jecelnaha inaan kusoo celiyo waa gartay howlaha kale ee aad qabataan mudane bashir maxaa iiga xusi kartaa
hala waxaan qabanaa xeryaha dawladda hoose oo dhan ayaan dayaxtiraa aniga ilaa weligii markay danta gaaraaneed ee waxaan fiirsaa danta guud maadaama aan jeclahay in dabacsimada magaalada muqdisho ay soo noqoto hadda sidoo kale waxaan dayaxtiray tiyaatarka ayaan qeybo ka dayaxtiray aan u dayaxtiray tiyaatarka dhismihiisa waa dhiman yahay balse waa laba qol iyo musqulo iyo irdaf oo yaryar oo la qurxiyay daryahan haddana waxaan kusii jiraa aan kusii jeedaa gobolka banaadir goobaha taariikhda iyo xarumadiisa meelaha hoosha xun inaan dayaxtiray aan jeclahay
kaasi waxa uu ahaa bashiir shoonbashuuta qadka taleefonka ayuu iigu warramayey magaalada kismaayo oo hadda xarun u ah maamulka jubbalandna waxaa heer gebageba ah maraya lugtii koowaad ama wareeggii koowaad cayaaraha dugsiyada sare ilaa afar iyo toban dugsi oo ku yaalla magaalada kismaayo ayaa cayaarahaasi oo weliba kubadda cagta ah ka qayb gelaya waxaan qadka taleefonka kula xidhiidhay aadan cabdi faarax oo ah guddoomiyaha kubadda cagta ee jubbada hoose waxaana marka hore weydiiyey bal arrimahan cayaaraha ardaydaani halka uu maraya hadda
cayaaruhu si fiican bay u socdaan sida or ka war haysaanba cayaaraha heerka koowaad iyo heerka labaadna hore ayay u socdeen waxaana rajaynaynaa insha allah inay si xasifaniya ay u dhammaadaan waxaa kaloo socda cayaarihii iskuulaadka oo sanadkiiba mar la qabto oo in muddo ah aan laga qabanin gobolka jubbada hoose degmada kismaayo lix sano ilaa iyo shan sano aan la qabanin oo aan nasiib u yeelanay inaa cayaarahaasi hirgelino iskuulaadka ayagana dardada cusub ayay u socdaan waana meeshii ugu wanaagsaneed ayay socdaan iminkana waxaan hartay hal lug oo oo heerka labaad loo gudbi doono ciyaarihii iskuulaadka
waa gartay waxaa ka qayb gelaya saan filaya afar iyo toban dugsi marka cayaaruhu lugta hore ayaa socoto waxaana la cayaaraa khamiis iyo jimco si iskuullada fursad loo siiyo maadaama ay soo gudageli doonaan imtixaanaadkii iskuullada marka waana afar iyo toban iskuol iminkana waxaa hartay hal lug oo keliya yaraado hal cayaar oo keliyaha oo khamiista iyo jimcaha inagu soo foodle kadib waxaa soo baxaya
toddobo iskaa soo baxaya toddobadaas iskuol waxaa lagu soo darayaa hal iskuol ama dibcaha uu wanaagsan ku haray ama macalin cayaar wanaag ayaa lagu soo qaadaya sideed ayaa looga dhigaya kadib wareegii ota labaad ayaa bilaabanaya marka waxaan rajaynayna insha allah waana nag out waana khamiis iyo jimcana ayaa lala cayaarayaa oo aan ugu faa'iideynayno iskuullada si ay oga soo baxaan cayaartooy taya leh oo wanaagsan oo hiigtii sport kale
waa gartay ilaa iyo hadda cayaarihii dhacay waxay ahaayeen wareegii u horreeyey oo keliya marka ilaa wakti intee la eg maadaama lugta koowaad ay gebagaba tahay ilaa goormuu ku ekaanaya imtixaanaadka ma kasoo hormaraya gebagabada cayaarta
sidaan aan u qorsheynay khamiisi jimco weeye khamiisi jimcona waa dareem kasta iskuulaadka inay yihiin maalmaha keliya oo lagu tashanayo marka bishaan markay dhamaato tan kale shan iyo tobankeeda lix iyo tobankeeda ayuu gabagaba yahay waana budget ay diyaarisay hay-adda hay-adaha kamid a hay-adaha ka horgala alaha degmada kismaayo iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhalinyarada cayaaraha ayaa iska kaashadeen sheekh jilzalena way caawinaysaa marka sida loo qorsheeyey qayb ahaan ama bajad ahaan loo qorsheeyey in cayaaraha ay ku dhamaan karaan waxaan ay saadaaliyeen inay tahay bisha inagu soo socoto shan iyo tobankeeda ilaa lix iyo tobankeeda waana wax fiican in laga qayb qaato ardadana moralka loogu dhiso tartamada noocaana ayay ka qayb qaataan hay-adaha nationalka iyo kuwa caalamiga ah maadaama aan ka weyne xiriirada sportiga hoostaga inay ka qayb geliyaan tartamada iskuulaadka oo kale marka waxaan leenaha fursad weeye waxaan rajaynayna insha allah si nabad inuu noogu dhamaan doono
waa gartay marka cayaarahan dugsiyadan waa dugsiyadii sare oo keliya
ha dugsiyada sare oo keliya waay kuwa dhexana markay kuwan dhamaadaan ayaa la bilaabayaa sida ay noo sheegeen wasaaradda waxbarashada ee maamul-goleedka jubbaland marka qorshahan wasaaradda ayaa un soo diyaarsatay idinku waxaad tihiin fuliyayaashii hay-addii isboortiga maadaama aad tihiin qaabkaas ayaad u qabateen
anagu xiriir ahaan waxa weye wasaaradaan la shaqeynaa wasaaradda waxbarashada iyo waxaa iska kaashaday wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa iska kaashaday annaguna waxaa nahay xiriirka ka hooseeyay gobolka iyo degmada marka run ahaantiina dee anagu la-aanteena wax lama fulin karo sidaa darteedna sidaas ayaan u haynaa cayaaraha maadaama nahay xiriir kubadda cagta gobolka iyo degmada waa gartay aanba ka tix raacno aadan sankow xidhiirkii kubadda cagta ee gobolka ayaa tihiin maxaa qorshaynaysaan dhinacyada kale kismaayo waad ka wadaan oo tartamadii kala duwanaa waa ay socdaan dhinaca kale degmooyinka kale ee hoos yimaada iyo ka waran deegaanada kale sida goobweyn
waxaan wadnaa qorsho ah marka iskuulaadka dhamaado shanta xaafadood oo degmada kismaayo ah ay bajetka inoogu jirtaa iyo iyo degmooyinkii shanta degmo ee gobolka dibada hoose hoose imaataa sida jamaame badhaadhe afmadow xagar iyo kismaayo iyadana ay ku hoos jirtaa oo manaha maadaama iskuulaadkana soo hoos galeen waxaa marka hore inaan rabnay oo noogu jiro bajetka inaan ayaga qabano laakiin waxaan siinay support iskuullada oo ayagu in muddaba aan tartan loo qabanin waxaa kaloo hoos yaala oo baryahan wiiga inagu soo socdo la daahfuri doono insha allah tartam ay ka qayb qaadan doonaan tuulooyinka sida goobeen buulguduud yontoy iyo sangu iyo qaamqaam afartaas tuulo ayaa tartan waxaa loogu qaban doonaa insha allah oo daahfurkiisuna uu furmi doono maalinta sabtiga ee inagu soo aadan si meeshaasi ay iskugu tagaan maamulka kubadda cagta gobolka iyo degmada iyo mas-uuliyiinta waxbarash wasaaradda dhalinyarada cayaaraha si ay u ogaadaan in meeshaa nabad ay tahay ayna iskaashi iyo isfaham uu ka dhici karo dadkuna ay isdhexgeli karaan tartankaasi ayaa daafurkiisu waxaa daafuri doono ay ku cayaari doonaan qaamqaam iyo goobeen oo iyagu marti loo yahay cayaaruhu way isdaba socdaan higsigana wuu isdaba socdaa marka waxaan rajeynaynaa insha allah waxyaabahaas dhan inay noo qabsoomaan si wanaagsan ay noogu qabsoomaan wasaaradda dhalinyarada ciyaarahana waxaan rajeynaynaa insha allah sanadka laba kun sideed iyo tobanka maadaama sanadka laba kun toddoba iyo tobanka uu higsi fara badan saa uu usii jirin tan laba kun sideed iyo tobanka inay wax badan ay fufurmi doonaan dhalinyaro fara badanna ay ay soo qaadi doonaan maadaama tahriibkii iyo iyo waxyaabihii kale ku mashquulsiin dhalinyarada laga mashquuliyo isdhexgal fara badanna ay halkaasi ay ka timaado dhalinyaradana ay moral u noqoto in micnaha kubadda cagto ay tahay halka keliya ay dadku isku fahmaan
waa gartay aadan marka intaas oo ciyaaro oo isdhinac socda waad noo sheegtay laakiin kuwa hadda yaa gacan idinka siinaya sida qaamqaam iyo deegaanadaas shanta ah marka laga reebo magaalada kismaayo gudaheeda
wasaaradda dhalinyada ciyaaraha ayaa qabanqaabisay oo bishii hore aanan soo dhaafne kormeer wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiir cabdiwaaxid ayaa tegay soo kormeeray gaafurkii u horeyna goobeen dhar kusoo bixiyey iyo si ciyaartooy tiam halkaa ka dhisan uu soo arkay uu soo kormeeray taasi ayaa inoo noqoto wadda inaan halkaasi u baahan yihiin in tarta lagu qabto marka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa arrintaasi u xil saaran ayadana hadda waddo inay halkaasi ay dhalinyaradu ay ay degmada kismaayo aysan wax ka qabanin oo meelaha kale u tallaabaan
maxaad maxaad ka saacidaan cayaartooyda kale ciyaartooyda kale waxaan ka saacidanaa qalabka iyo ay ku cayaaraan iyo halkii garoonka hadduu ka aradan yahay oo kale garoonka waa loo hagaajiyaa qalabka ay ku cayaaraan kubadaha oo kale fanaanadaha ay ku cayaaraan oo kale kabaha oo kale intaa keli waa ogtahay sportsku keli intaa waa bilow intaa hadduu haysto ninka cayaartooyda waxyaabaha kale asaa beberan kara marka waxyaabahan ka saacin waxaa ka jira qalabka lagu cayaaray iyo kubadaha oo kale iyo garoonka hadduu si ka yahay oo kale loo habeenayo waxyaabahaas ay wasaaradda dhalin ciyaaraha ka saacidaan hadda imise garoon baad ku leedihiin magaalada kismaayo marka laga reebo kan weyn ee cayaaraha la iskugu tago
mid kale oo isaguna yar oo loogu ay kusoo baxeen cayaartooydii hore ee gobolka jubbadhoos ku ciyaar jirtay oo basiiba wiki la yidhaahdo ayaa ku yaala asagana laba ku ah oo ay homi weyn serbida iyo sersida loogu qabto markay usoo tallaabayaan garoonka weyn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kubadda cagta ee gobolka jubbada hoose maamul goboleedka jubbaland aadan cabdi faarax aadan sanka isagoo ku sugan kismaayo ayuu qadka taleefonka iigu warrameeyey gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jiraaye agoonta ciidanka booliska oo ayagu ku xaraysan muqdisho kuwaasi oo ah ciidamadii booliska soomaaliyeed oo howlgalladii ay sameeyeen kuwii ku geeriyooda carruurteeda maanta ayaa ayana waxaa loo furay tartan kubadda cagta ah genaraal cali xirsi barre caligaab oo isagoo hadda maamula kollejkaasi ayaa si kooban uga hadlay
halkan galabta waxaan isugu nimid inaan dhallinyarada agoonta xeradan agoonta booliiska soomaaliyeed ku xaraysan oo aan ka samaynay siday cunada ugu baahan yihiin ayay ugu baahan yihiin jimicsiga iyo cayaaraha isboortiga ugu baahan yihin waxaan ka samaynay afar kooxood oo galab labalaba aan isu aadinay kadibna labadii ugu dambeysay ee shala galab ku guulaysatay waxaasna waxay ka mid tahay maskax dhismaha maskaxda iyo jirka ciyaalkan agoonta ah oo aan rabno inaan dhinac walba ka dhisno xagga diinta xagga waxbarashada hadda galabta waxaan joognaa xaggii isboortiga waxaana soo booqday oo koobabka guddoonsiiyey oo xafladda nagala soo qayb galay xiriirka kubadda cagta guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta iyo guddoomiye ku-xigeenkii waxay noo soo booqdeen ay noo sheegeen inay noo dhisayaan garoon ay ilmuhu ku cayaaraan laba garoon weliba garoon kubadda cagta lagu cayaaro iyo garoon ay baasket ku cayaaraan gabdhuhu sidana galabta waxay dareensiiyeen in la samayn karo koox gabdha ah oo ayaga ruuxooda kubadda cagta cayaara loo tababaro ilaan hadda way yaryar yihiin wayna wixii loo tababaro ayayna qaadanayaan hawshaas ayaan galabta isugu nimid waan ku guulaysanay ilmihii waa niyaddaa loogu dhisay ballanqaad waxaan ka helnay xiriirkii kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani iyo calishiina oo la socday iyo saaxiibkood kale asaguna xiriirka gudoomiye ku-xigeenka ah arrintaas aad iyo aadaan ugu faraxsannahay ilmahan agoonta ah waxaan go'aansanay caqligayaga xooggayaga maskaxda aqoontayada in aan kula dadaalno weli si ka firfircoon kuwa annaga aan dhalnay sida ay hadda yihiin arrintaas saas galabtula isugu yimid waana mahadsanti
kaasi waxa uu ahaa genaraal cali xirsi barre caligaab waxaana uu ka warramayey caruurta ku jirta kollejka agoonta booliska oo bilaabay in ay kubadda cagta ku tartamaan tahay barnaamijkeenii bandhiga waraysyada raadiyo muqdisho o aad kala socoteen waxaa inoo farsamaynayay maxamed cabdi khalaf gebagabada barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa heeskaa la magac baxay dabka ciidamada sida tobankii bishii kow iyo tobanaad sanadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii ayuu ku soo biiray qolka hadalka raadiyo muqdisho midhaha waxaa laga hayaa cali dagaal xayd waxaana inoo qaadaya hoballada qaranka waa beri nabadgelyo
cidamada sida